alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi waصaxbih wslama tasliima kaiira ama bacdu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaynu ku dhex jirnay baaraka allahu fiikum mufsidaatu sowm waxyaabaha soomka buriya ee qofkii soomana hadduu isticmaalo soomka uu ka jabaayo waxaynu sheegnay oo darsigii shalay aynu ku sheegnay afar shay alaklu cunisti washurbu iyo cabisti oo looga jeedo qofka marin furan oo u daloolo calooshiisa in wax la cuno ama la cabbaa inay ka galaan iyo aljimaac oo ah galmadii ka afraadna wuxuu ahaa alistimnaa oo ah istikhraaj almaniy bishahwa biyihii qofka inay ka yimaadaan oo si shahwa ay ku jirta ay uga yimaadaan oo isagu uu iska keeno sabab arrintaasi uu noqdo wasiilada uu isticmaalayaa ta uu doonayaba ha noqotee afartaa shay baynu darsigii shalay ku sheegnay waxaan filaya saddexdaa shay ka afraadna wuxuu ahaa alxaydu walnifaas labadaasoo iyaguna shay qura oo kale isku ah oo isku xukuma afartaa shay soomka way buriyaan qur-aanka iyo sunnahana guud ahaan waa lagu sheegay alakl washurbu iyo aljimaac iyo alxaydu walnifaas intaa waa la isku waafaqay soomka inay buriyaan ka afraad oo ah istikhraaju lmaniyi culimada badankooda ku tegay xadiidka nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuu tusinaya wuu tilmaamaya waxyaabaha soomka buriye waxaa ka mid ah alistiqaa qofku inuu iska matajiyo matagi uu iska keeno xadiidka culimada qaarkood ay saxiixiyeen xadiidu abi hurayra cinda axmed wagayri wuxuu odhanaya man daracahu lqayu falaa qadaa calayh qofka matagu uu soo laliyo ee isagu aan iska keenin qalla laguma leh waman istaqaa falyaqdi qofka iska matajiya bimacnaa sabab u noqda isagu inuu mata ka yimaado ama farta ha isgeliyo ama ha uursado wax lagu matago ama ha eego ha daawado mar hadduu isagu sabab u noqdo inuu mate ka yimaado soomkii waa ka buray maalinkaana ha qalleeyo xadiidku odhanaya axaadiid kale oo saxiixa oo xadiidkaasi taageeraysa ayaa jirta waxaa ka mid a xadiidu thawbaan cinda abi daawuud ana nabiya calayhi الsalaatu wasalaam qaaa fa aftar nebigu isagoo marka hore soomanaa ayuu matagay kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu afuray waxaana xadiidka daahirkiisa uu yahay afuritaanka cilladiisa iyo sababtiisu inay tahay alqay matagaana si xadiidka kale loo waafajiyo waa in la idhaahdo wuxuu ahaa mid nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu sabab ugu noqday soomkuna soom farala ma ahayn waayo soom farala nebigu ma jebiyeen soom sunno ah ayuu soomkaasi u ahaa saxaabada qaarkoodna waa ka sugnaatay iskamatejintu inay soomka buriso waxaa ka mid a abu hurayra radia allahu canhu waxaa ka mid a saas oo kale cabdullaahi bnu cumar in badan oo taabiciinta ka midiina sidaasi ayay ku tegeen culamaau lislaamna guud ahaan sidaa way isku waafaqeen sida ibnulmundir raximah llahu tacaala uu sheegay qofku hadduu iska matajiyo inuu soomku uu ka buraayo oo uu ka jabaayo qowl shaada baa jiro ibnu xasam uu ku tegey iskamatejintu inaanay soomka jebin ahayn waxaa ka mid a waxyaabaha la ysku khilaafay soomka ma buriya mise ma buriyo alxijaama iyo waxyaabo kaloo la xukuma alxijaama waa qofku inuu istoobo xijaamada waxaa la mid ah alfasdu waa qofku inuu xidid jaro si uu dhiig fara badan xididkaa uga yimaado waxaa kaloo la mid ah dhiigga dadka laga shubo si qof kale loogu shubo ama qofka dhiiggiibaa ku farabatay oo dheeraad buu noqdo markaasaa laga shubaya waxaasoo dhami waa dhiigga qofka laga qaadayo si baadhitaan loogu sameeyo waxaasoo dhami waa isku wada xukun sida saxdi waxay tahay toobniinka iyo waxyaabahaasi la bahda ah soomka inaanay jebin waayo bukhaari wuxuu ku wariyey saxiixiisa ana nabiya calayhi salaatu wasalaam ixtajama wa huwa muxrim waxtajama wa huwa saa'im nebigu wuu istoobay istoobay isagoo ixraaman waa dhacdo gooniya nebigu wuu istoobay isagoo oo sooman xadiidku wuxuu daciif ama shaad yahay marka labada qiso qura laga dhigo laakiin laba qiso oo kala duwan oo kala qaadan oo marna isagoo sooman uu istoobay marna isagoo ixraaman uu istoobay taa xadiidka xadiidku uu ku ansaxay oo nebiga calayh isalaatu wasalaam uu ka sugnaaday saxaabada rasuulkuna waxay sheegeen nabigu calayhi salaatu wasalaam toobniinka inaanu wax kale ugu diidin inuu dacfi uga baqayo mooyaane markaa qofku haddii marka uu istoobo ay dhacayso inuu soomkii xejin waayo uu daciifayo inuu istoobo maaha habeenkii ha u dhigto haddiise isagoo istoobay haddana awooddiisu weli ay joogayso soomkii uu xejin karo wax dhibaatii kuma jirto inuu istoobo saxaabo badan bay arrintaasi ka sugnaatay anas bnu malik baa kami ka mida abu saciid alkhudri baa ka mida iyo saxaabo kale oo tiro badan amaa xadiidka odhanaya intuu nebigu soo maray laba nin oo istoobaaya aftara alxaajimu waalmaxjuub kii wax toobayay iyo kii la toobayay labaduba way afureen culimada qaarkood waxay yidhaha waa mansuuq xadiidkaasi oo xadiidkaasi waxaa ka dambeeyey xadiidka tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu istoobay isagoo sooman waana sida uu ku tegay alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala culimada qaarkoodna xadiidka way awileen waxay idhaahdeen aftara alxaajimu walmaxjuumu macnaheedu waxaa weeye ay qaaraba daalika arrinkaasay ku dhowaadeen oo qofka wax toobaya waxaa laga yaabaa dhiigga uu soo nuugayaa inuu ku baxsado dabeetana sidaasi dee soomka uu kaga jabo kan la toobayana maadaama dhiig laga saarayo waxaa dhici karta inuu daciifo uu taag darreyo deetana soomkii uu xeji waayo sidaa soomka uu ku jabiyo macanuu wuxuu noqonayaa toobniinku wuxuu sabab u noqon karaa qofka wax toobayaa inuu dhiig liqo oo sidaa soomka uu kaga jabo kii la toobayayna inuu soomkii u adkaysan waayo u xejin kari waayo toobniinku uu daciifiyo deetana saas uu ku afuro macnuhu maaha kana toobis uu qof toobaya ayuunbuu ku afuray iyadoo waxba aanay afkiisa dhaafin oo calooshiisa aanay u dhaadhicin kanna toobni la toobay ayuunbuu ku afuray macnuhu sidaasi maaha kuwa kale aynu sheegnayna waa la mid oo haddii qofkii dhiig laga shubo haddii dhiig laga qaado haddii fasti uu sameeyo xidid waxa weeyaan uu jaro si uu dhiig uga yimaado fara badani oo dhiigu uu uga baxo waxaasoo dhan soomu kaga jabi maayo waxyaaba fara badanoo waxaa jira casrigan aynu ku jirro soo dariyey waxyaabahaasi oo ahlucilmigu ay ka hadlaan soomka ma jabiyaan mise ma jabiyaan waxaa jira dad qaba xanuunka xiiqda la idhaahdo dadkaasi waxay isticmaalaan dawo markaa bakhaakha oo isugu jirta naqas iyo radaad sayax yar oo naqaskaasi dhex socda markaa qofkii xiiqdu ay haysay maalin rabadaan isagoo sooman hadduu isticmaalo dawada noocaasa soomkiisu ma jabayaa mise jabi maayo ahlucilmiga casrigana waxay u badan yihiin labadii caalimo waaweynaana ay fatwoodeen ibnu baas iyo ibnu cuthaymiin raxmat ullaahi calayhima dawada noocaasi inaanay soomka jebinahayn waxaana arrinta noocaasi ay ku sababeeyeen ciddatu umuur dhowr arrimood arrimahaasi waxaa ka mid a qofka sooman waxaynu ogsoonnahay in loo ogol yahay inuu markuu weysaysanayo luqluqdo sidaasoo kale inuu sandaarsado isagoo aan ku xeel dheeraan ahayn qofku markuu luqluqdo biyihii ku luqluqdo waa kan tufaaya wax ka mida oo aada u yar oo afka aan laga saari karin shaki kuma jiro inuu afka ku hadhaayo qofku biyaha afkiisa galay ma soo wada saari karo oo candhuuftii bay ku khaldamayaan biyahaa yari ee afkiisa ku hadhay candhuufta ayay raacayaan haddana waxaa la isku waafaqsanyay qofka soomkiisii inaanu waxba noqon ahayn dawadan dadka xiiqda qabaa isticmaalaan waxaa la idhahdaa culbada yar ama xabadiiba waxaa ku jira toban mililiter ma hadda liter waa mililiter waa liter markaa loo qaybiyey boqol meeloodow meel tobankeed baa ku jira intaasina waxay ka kooban tahay dawo saa'ila iyo hawa ayay ka kooban tahay labaasay isugu jirtaa qofkii markuu isku buufiyo waxaa qoyaan ah ee dareero dawadii ka yimi ah ee uu liqaya haddii uu liqaba cunihiisa ay dhaaftaba ee calooshiisa gaadhaya waa wax aada iyo aada u yar oo aan ka badnayn biyihii markuu luqluqdo candhuuftiisa raacayay ee calooshiisa gelayay waxaa kaloo ahlucilmigu ay yidhaahdeen maaha mid la hubo qofku markuu dawadaa isku buufiyo sayixii yaraa ee hawadaa la socday wax ka mida inuu liqay oo calooshiisa uu tegay mid la hubo maaha asalkuna waxa weeye qofku mar hadduu soomanaa soomkiisa inuu baaqiya shaki laguma jebin karo soomkiisa alyaqiinu laa yazuulu bishak waxaa kaloo ay yidhaahdeen ahlulcilmigu waxa arrintan ay la mid tahay cadayga waxay dhakhaatiirtu yidhaahdeen qofku markuu cadaydo xataa cadaygan geedkaa markuu isticmaalo cadayga dheecaamaa ku jira dheecaamada wax ka mida ayaa candhuuftiisii raacaya dabeetana qofku wuu liqaya waana wax aada u yar oo qofku si kastoo candhuufta u tufo aan kasoo dhammaanahayn dawadanina kaasoo kale u weeyaan bay yidhaahdeen marka haddaynu soo ururino qofka markaa xanuunsanaya xanuunka xiiqdu uu qabtay ma aha in mar walba la yska isticmaale dawadaasi haddii uu isticmaalo isagoo sooman soomkiisu waxba noqon maayo waxaa jira dawooyin aan la liqin aan la yskuna mudin laakiin carabka hoostiisa la geliyo carabka hoostiisa marka la geliyo dawadaasi way milmaysaa daloolada yaryar ee carabka ka hooseeya ayaa nuugaaya dawooyinka qaarkood dadka wadna xanuunka qaba loo qoro ayaa ka mid ah dawada noocaasa qofku haddii uu isticmaalo soomkiis miyuu buraya maya waayo wax ka mida oo u liqay oo jawfkiisii iyo calooshiisii gaadhi ma jiro waxaa qofka daloolada jidhka ka galaana soomkiisa ma buriyaan ama daloolla afka ku jira ha noqdaan sida carabka hoostiisa oo kale ama kuwan ha noqdaan waxaynu ogsoonnahay qofka soomani hadduu saliid ismariyo ama subag haddii uu ismariyo in yar kadib waxaad arkaysaa iyadoo subagii aanu meesha marsanayn xagguu tegey mar walba ma aha in hawada iyo dabayshu ay qallajisay jidhkani daloollo yaryar buu leeyahay oo ishu aanay aada u qaban ahayn daloolladaasi ayaa cabbaya oo nuugaya laakiin caloosha ma geynayaan marka wuxuu qofku ismariyo ayuunbaa waxaa carabka hoostiisa la geliyey ee daloollada yarara jidhku ay nuugeenna uu la xukumiyey waxaa qofku dusha uu iska mariyo ee daloollada jidhkiisu ay nuugaan inaanay soomka burin ahayn waa mid culimmadu ay isku waafaqeen dadka qaarkood waxaa dhici karta inay u baahdaan mindaar mindaarku waa qalab qofka afka laga geliyo calooshiisa loo dhaadhiciyo mararka qaarkood camaliyaad jaraaxiya baa lagu sameeyaa qalliino mararka qaarkood qofka waxbaa lagaga soo jaraa mararka qaarkoodna waa wax kamarad xambaarsan oo qofka calooshiisa iyo midhiciradiisiiyo baa lagu soo sawiraa qofku isagoo sooman haddii ay dhacdo inuu isticmaalo mindaarkaas mindaarku haddii uu wato dawooyin oo isaga laftiisa dawooyin la mariyey waxay noqonaysaa in dawooyinkaasi qofka calooshiisii ay galeen markaa soomku uu ka jabaya waana sida uu u badan yahay haddii aanay wax dawiin la socon oo isaga oo quri uu dalqada kaga dhaadhacay dabeetana uu ka soo baxay ahlulcilmigu waxay u badan yihiin soomkiisu inaanu waxba noqon ahayn waayo qofkaasi waxna ma cunin waxna ma cabbin birta la geliye lagu dhaadhiciyeyna muqadina maaha muqawina maaha maaha wax qofkii quud u noqonaya oo jidhkiisi waxa weya inuu ku nafaqaysanayo mana aha wax awood qofkii u ziyaadinaya oo u kordhinaya waxaa ka mid a waxyaabaha ahlucilmigu ay ka hadlaan soomka ma jebinaya mise jebin maayo istikhdaam alqutar can ariiqi اlanf isticmaalka la isticmaalo dawooyinka dhibcaha ah meelo badan baa laga isticmaalaa meelaha waxaa ka mid a sanka markaa qofku haddii dawada dhibcaha sanka uu iskaga shubo oo uu sooman yahay soomkiisi muxuu noqonayaa sida saxdii waxa ay tahay soomkiisu waxba noqon maayo waxaana u daliilo xadiidu laqiit ibnu sabra nabigu wuxuu uhi wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'ima oo qofkii isagoo sooman waa tan loo ogol yahay inuusan daarsado biyo sankiisa uu geliyo haddana uu ka soo celiyo waxaa markaa dawadaasi ka mid ah ee ay dhici karto qofka inuu cunihiisa gaadho kadibna uu u dhaadhaco calooshiisa waa wax aada iyo aada u yar nisbe aada u yar weeye oo biyihii qofku uu ku sandaarsaday amaba se uu ku luqluqday inta sankiisa ama afkiisa ku hadhae dabeetana sii dhaaftay wax ka badan maaha waxaa la mid a dawooyinka markaa indhaha laga isticmaalo qutratu aludun qutratu alcayn waa dawada dhibcaha ee isha la yskaga shubo iyaduna qofka soomkiisa waxba yeeli mayso waayo dhibicdu inta ay leegtahay waynu aragnay dhibicdaasi oo markeeda horeba yar haddana ishu waxay ka qaadanaysaa kamiyo aada iyo aada u yar inta kale dabadda ayay usoo baxaysa kamiyada markaa aadka u yar wax markaa xalqiga ama cunaha gaadha ee ka midiina ilaa ishii iyo intanu kusii baaba'ayaaye haddii ay dhacdo inay wax ka gaadhaanba wax aada u yaryar wey oo biyihii qofku uu ku luqluqday intii afkiisa ku hadhay candhuuftiisa raacday marnaba aan ka badnayn waxaa la mida dawada dhagaha la yskaga shugo qofka soomaali hadduu isticmaalo soomkiisa waxba noqon maayo waayo dhegtu maaha manfadun ila aljawf xagga hoose caloosha iyo mid u furan maaha hal mar bay u furmi kartaa bay dhahdaan dhakhaatiirtu waa haddii durbaanka dhegtu qofka uu qarxo markaas waxay noqonaysaa manfadun ila aljawf markaa qofka dhegtiisu ay caafimaad qabto yacnaa aanay dilacsanayn haddii uu dawo ku shubo ama subagba uu iskaga shubo ama biyaba uu iskaga shubo soomkiisa waxba noqon maayo waayo waxaas wax jawfkiisa iyo calooshiisa gaadhaya maaha haddii dhegtu ay qaraxdo oo ay dhici karto shaygaas inuu galo dawadan dhibcaha ah ee dhegta lagu shubaa oo wax aada iyo aada u yar marin dheerna way sii maraysaa waxaa laga yaaba inuu gaadho caloosha oo wax aada iyo aada u yar waxyaabaha yaryara noocaasana iska ilaalintooda mashaqo iyo culays baa ku jirta mashaqada iyo culayskana waa laynaga dulqaaday ilahay baa hi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj waxaa la mid a haddii dhegta lagu sameeyo maydhitaan waa inaga nidhi dhegtu uma daloosho xagga hoose markaa maydhista wixii lagu maydhay dabadda ayuunbuu soo baxaya aynu u nimaadna irbadaha irbadu waa saddex nooc xuqanun jildiya irbad qofka haragga un lagaga mudo wa xuqanun cadliya iyo kuwa muruqyada laga siiyo wa xuqanun wariidiya iyo kuwa xididada dhiiggu ay maraan laga siiyo haddii irbaddu ay tahay mid muruq qofka lagaga muday meeshuu doonayaba ha noqdo amaba ay tahay mid laga siiyo diirka uun oo xididkii dhiigga qaadayay aan la raacin taasi soomkiisa waxba yeeli mayso noocay doonaysaba ha noqoto waayo muqawimaha qofkii ma xoogeynayso muqadina maaha wixii dhiigga raaca ama qofka meelahan bannaan ka gale calooshiisa taga ayuunbaa qofka jidhkiisa uu quudan karaa oo uu ku noolaan karaa awoodna u samayn karaa nafaqayn karana irbadda nooca saddexaad oo alxuqan alwariidiya labaa loo kala qaadaya inay tahay ibra muqadiya ibrad qofka ama irbad qofka jidhkiisa nafaqaynaysa oo halkii cuntada iyo sharaabka u gelaysa taa darsigii shalay baynu ku sheegnay soomku uu kaga jabaya amaa haddii ay tahay walow xididka dhiiggaba qofka lagaga mudee oo dhiiggiisaba ha raacdee hadday tahay ibra cilaajiya dawaa'iya oo ghidaa'iya aanay ahayn dawown ay tahay sata antibiyootiga la yidhaahdo oo kale taasi qofka soomkiisa waxba yeeli mayso waayo ma aha muqadina maaha muqawina maaha labada midna waxa weyaan ma samaynayso waxaa la mid a ama ka mid a irbadaha ay qaataan dadka macaanka qaba insuuliinta tan la yidhaahdo oo kale waxaa jira dadka qaarkood oo qaba keliya xanuun dadkaa waxaa dhacda in loo sifeeyo keliyaha keliyaha markaa sifayntooda soo dhakhaatiirtu ay sheegaan waa laba nooc in loogu sifeeyo mishiinka loo yaqaano alkulya alsanaaciya kelida samayska ah mishiinkaasi muxuu samaynayaa qofka dhiiggiibuu ka saarayaa dabeetana wixii aan wanaagsanayn keliyu markii hore ay ka reebi jireen ayuu ka reebayaa dhiiggiio markaa saafi ayaa dib ugu soo noqonaya haddii markaa la raaciyo dawooyin dawooyinkaasi qofka ay raacayaan dhiiggiisii dawooyin muqadina ay yihiin oo sonkora ama milixa iyo waxyaabaha la midka ah wuxuu la mid noqonaya qofkii qaatay alibar almuqadiya soomkuna uu ka jabaya haddii kalese mujarad dhiiggiisu inuu ka baxay oo isagoo dhiiggiisuuna haddana dib uugu noqday soomu ka jabi maayo nooca labaad waa in halkaa caloosha hoosteeda qofka inta laga dalooliyo dawo guluukoos u badan oo jidhkiisu uu nuugo lagaga xidho taasina taqdiyay samaynaysaa jidhkii bay quudinaysaa markaa keliya sifaynta noocaasi qofka soomka waa ka jebinaysaa oo way ka burinaysaa waxaa jira dawooyinka la dhaha siboostada oo xagga hore laga isticmaalo ama xagga dambe laga isticmaalo haddii ay dawo uun tahay ee wax muqadiyo jidhka quud u noqon kara aanay ahayn qofka inay jawfkiisii gaadhay soom kaga jabi maayo laakiin haddii ay tahay mid muqadiya oo sida wax guluukoos oo kalea ama amlaax koobsanaya ama sukariyaad ee qofka xagga dambe laga geliyay ama xagga hore laga geliyay malawadku waa xasaas wuu nuugayaa waxaa kadibna madhicirka ayuu u dhiibaya madhicirka markuu u dhiibana madhicirku qofka dhiiggiisa ayuu raacinaya oo waxaasi qofka quud bay unoqonayaan waxay noqonaya wax qofka u gala halkii raashinka iyo cabitaanka marka haddii nooca uu yahay oo dawo un aanu ahayn uu yahay wax muqadiya oo qofka jidhkiisa quudin kara markaa soomku wuu ka jabaya waxaa ka mid a waxyaabaha casrigan soo dariyey qofka in dhiig lagu shubo qofka haddii dhiig lagu shubo isagoo sooman soomkiisu ma jabaya ahlucilmigu waxay u badan yahin soomkiisu inuu jabayo way dhiiggaa lagu shubay qofka laga soo qaaday waa muqadi wuxuu xambaarsan yahay raashin wuxuu xambaarsan yahay sharaab jidhkiibuu quudinayaa awoodna wuu u samaynaya marka طacaam ma aha oo raashin maaha sharaabna ma aha lakinahu yaquum maqaama الطacaami washaraab wa fiihi macna الطacaami washaraab wuxuu geli karaa halkii raashinka iyo sharaabka shaqadii ay qaban kare qaban jireenna waa uu qaban karaa marka mar hadduu sidaa yahay xukumkiisu wuxuu noqonayaa xukmu الطacaami washaraab xukumkii raashinka iyo sharaabka qofka markaa dhiig qof kale laga soo qaaday lagu shubo isagoo soomanaa soomkiisu wuu jabayaa intaas ayaa insha allahu tacaala maanta aynu ku joojin doonaa waxyaaba badan baa inoo hadhay oo ka mida waxyaabaha casrigan soo dariyey ee qofka soomkiisa raad ku yeelan kara dersiga berri ayaynu insha allahu tacaala raacin cafwan berri waa jumce dersigu waa fasax masaajid kalaan muxaadaro ka gelaya yowma sabti insha allahu tacaala ayuunbaa dersigeenani uu inoo ahaan doonaa wasala allahu calaa nabiyina moxamed